madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa gudoomiyaha gobolka baay u magacaabay maxamed isaaq caracas oo muddo laba jeer soo noqday gudoomiyaha degmada berdaale ee gobolka baay magacaabista gudoomiye caracas ayaa timid kadib markii xilka gudoomiyaha gobolka baay laga qaaday cabdifataax maxamed ibraahim biyaano munaasabad ay ka qayb galeen madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa lagu dhaariyey gudoomiyaha cusub ee gobolka baay waxaana dhaarintiisa kadib uu u ambabaxay degmada berdaale ee gobolka baay bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda u degsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya wabilaahi towfiiq madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka baay kula dardaarmay inuu ka shaqeeyo amniga gobolka baay wax kale oon leenahay male markii qofka mas-uulka xilka loo dhiibo oo la dhaariyo waxa lagu dhaarinayo dhaarta inuu un ilaaliyaa muhiimadda ay tahay waajibka saaran iyo sharciyadii loo diray uu guto intaas kadib guddoomiye soo dhawow xilaalkii aada horey u haysay xil ka mid a waaye gudoomiye degmaa ahayd gudoomiye gobol baa noqotay saraakiisha ciidamada oo koonfur galbeed baa ka mid ahayd shaqada laguu diray ood qabanaysa inaad fahamsan tahay baan aaminsannahay howlkarna aad too ka soo baxaysid annaga muhiimadda annada waxaa weeye inaan ku niraahno ilaahay ha kuu fududay dadka marka xilka loo dhiibo waa loo hambalyeeyaa laakiin mas-uuliyad iyo culays baa la saaray hambalya inta la dhihi lahaa waxaa ka fiican in loo duceeyey oo la yidhaaho mas-uuliyadda culaysoo lagu saaray ilaahay ha kula galab galo dee adaa guddoomiyihii amniga gobolka ah adaa guddoomiyihii gobolka ah adaa mas-uuliyad culus oo maanta taalo yaa wey waxaa lagu magacaabay gobolkan iyo shantiisa degmo waxaa weeye degmooyinkii dee waa og tahay xaaladaha ka jiro waxaa ragaadiyey shabaab oo socodkii ma jiro waxaasoo dhanoo howlo ah iyo horumarinta gobolka iyo wada shaqayntii amniga iyo wada shaqayntii maamulada waa qorshe aada u weyn oo lagaa raba inaad qorshihii aada intaasoo dhan kaga shaqayn lahayd soo samaysatid gudoomiyaha cusub ee gobolka baay maxamed isaaq caracas ayaa socdaalkiisa bardaale la xidhiidha sidii uu usoo xallin lahaa xiisad ka jirta degmada bardaale iyo isbaarooyin fara badan oo sharci darra oo degmadaasi bardaale yaalla sidii looga qaadi lahaa gudoomiye caracas oo ku sugan degmada bardaale ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilka gudoomiyaha gobolka baay ee loo magacaabay iyo howlaha horyaala dareenkayga kolley waa waan ku faraxsanahay in xil gudoomiye gobol lai magacaabo maanta koowaad ilaahi subxana watacala iskale tan labaadna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ii idmaday inaan gudoomiye gobol noqdo hawshaasna aan qabto ayaan u mahad celinayaa kolley waxa weeye hawsha adag ba ay hortaasho oo maarata waad ogtahay deegaanada mise gobolkan baay hal degmo oo isku furan ma jirto marka qorshahayga waxa weye amni weeye inaan maaragtay si nimanka khawaarija loola dagaalami lahaa jidkan degmooyinkan laisku furi lahaa wey qorshahayga rajada aad ka qabto maadaama wadooyinka gobolka baay ay kala xiran yihiin inta badan in wadooyinkaasi aada isku furto kooxda al-shabaabna aada la dagaalanto wallahi kolley nimankan wax usoo haray ma laha oo burcadnimo iyo jidgooyo aan ahayn marka waan aad baan u aaminsanahay in aan deegaanadan abaabuli doono gobolka anigoo ka codsanay shacabka gobolka baay in ay maaragtay iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolkaba ay si toosa ila shaqeeyaan rajadaan kaga waa rajo fiican maxaa weye nimankan in loo kaco unbay u baahan yihin wax weyn oo hadda tabar ay haayana ma laha laakiin rajadeeda ugu weyn waxaa weye in haddii aan ay bahasha runoo noqoto oo nimankan dagaalkooda run dadka dhan ka wada noqdo in aan muddo gaaban ay deegaanada ku xoroobayaan baan aaminsanahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo